بنعمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان sahal binu sacada sacadiya radiallaahu canhu waxaa laga wariyey in maalin maalmaha ka mida nebiga sala allahu calayhi wasalam uu tagay guriga faadima oo uu cali ka maqan yahay markaas buu yidhi aaweyna adeerkaaga waxay tidhi faadima waxbaa ina dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay wuuna baxay oo guriga ma seexan rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof la socday buu ku yidhi iisoo raadi cali wuxuu ninkii yidhi rasuulkii allow cali wuxuu hurdaa masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa u yimid cali oo hurda go'ina uu garabkiisa ka dhacay oo ay ciidu garabkiisa gaartay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa bilaabay inuu ciiddii ka tiro isagoo ku odhanaya istaagabaa turaabow istaagabaa turaabow waxaa xadiidkani qiimaha badan ku sugan arrimo ay suuragal tahay in lagu xaliyo khilaafaadka soo kala dhexgala sawjka iyo xaaskiisa waana xadiid ay mudan tahay in lagu tababaro oo si xil dheer loo daraasiyo waxaana arrimahaasi ka mid ah tan koobaad oo ah in ehelka labadees qabay u kurgalaan xaaladda sawjka iyo xaaskiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu marar badan booqan jiray guriga gabadhiisa faadima si uu uga warhayo xaaladdeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa sawjkeeda oo ahaa saxaabiga jaliilka ee cali bin abi taalib allaha ka rali noqdee u kurgalidaya ka warhayntaas ma ahan inay gaarto heer la baarbaaro xaaladaha hoose ee u gaarka ah qoyska waxaana haboon in hadafka booqashada iyo ka warrayntay ahaato una seexeen iyo talasiintooda midda labaad waa in lagu dadaalaa joogtaynta isku-duubnida iyo jecelka ka dhexeeya labada isqaba waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam uu xaal wareystay gabadhiisa faadima isagoo weydiiyey sawjkeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa wuxuuna ku yidhi aaweyna adeerkaaga kuma odhan aaway cali ama aaway sawjkaaga taasoo laga dheehan kara inay ku jirto xaalad degnaan iyo dhimrin ah uuna u jilciyo qalbiga faadima marka la xusuusiyo qaraabanimada kala dhexaysa sawjkeeda cali allaha ka rali noqdee tan saddexaad oo ah in lagu dadaalo xifdinta waxyaabaha qaaska u ah guriga faadima allaha ka rali noqdee nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah aabbaheeda umaya caddeen waxa uu yahay khilaafka kala dhexeeya sawjkeeda nebiguna ma uusan weydiin sababta khilaafka keentay markii ay gabadhiisa ku tiri waxbaana dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay waxayna taa ku tusinaysaa dersi ah in labada isqabaysan dadka kale u gudbin sirtooda iyo tan gurigooda iyo dersi ah in ehelka aysan dhex gelin waxyaabaha u gaarkaa suujka iyo xaaskiisa ilaa inta iyagu fasaxaan mooyaane maxaa yeelay dhexgalka ehelka ee arrimaha sawjka iyo xaaskiisa waxay dhalinaysaa mushaakilaada midaa faraadoo ah in guriga uu yahay goob ee jecel iyo degnaasho ku dareemaan qoyska waxaana taa caddeen u ah markii ay faadima allaha ka raalli noqday ay tidhi wuu baxay oo guriga ma seexan asalkuna wuxuu yahay in insaanka uusan raaxo degnaan iyo xasiloonni ku helaynin ilaa gurigiisa iyo xaaskiisa agteeda mooyaane taasoo allah degnaashahaasi ka dhiga ayaad qur'aankana ku yidhi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
midda shanaad waa in had iyo jeer allah xaggiisa loo laabtaa si gaara markay dhibaatooyin yimaadaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihtimaamsiiyey arrinka xididkiisa oo ah cali allaha ka raali noqdee raadintiisa ayuuna qof u kalifay kaasoo soo helay isagoo masjidka jiifa in masjidka la aado ayaa ina waxaa ku jira duruus badan maxaa yeelay waa goobtay xasiloonnidu taalo markii uu qofka masjidka ku sugan yahay wuxuu dareemayaa raaxo iyo degnaan wuxuuna dhegaysanayaa qur-aanka kariimka kelimaadka wanaagsan nasiixada iyo waanada imaamka waana arrimo qalbiga insaanka u jilcinaya xaaskiisa isagoona xusuusanaya xuquuqda ay ku leedahay waxaad arkaysaa in si taa cagsi ku ah dadka u dhaqmaan iyagoona isku buurinaya fisqiga iyo faajirnimada heeray bagaaray inay sinada isku booriyaan intaay ku guda jiraan daawashada aflaamta musalsalada iyo dhexwareegidda baraha bulshada tani ayaa zawjka careysan u sawiraysa markii uu gurigiisa ka soo baxo inuu daraagis isticmaalo ama uu qamri cabo amaba uu aado maqaaxyaha habeenkii lagu caweeyo taasooy u sii dheertaa inuuba ku dhaco sino isagoo ishilmaamsiinaya dhibaatada yar ee gurigiisa ka soo gaartay tan lixaad waa in lagu dadaalaa in cilaaqo wanaagsan lala yeesho xididka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa uu u turay cali mana uusan canaanan isagoo ku yidhi istaaga baa turaabow istaaga baa turaabow mana weydiin khilaafka kala dhexeeya gabadhiisa faadima taasina waa qayb ka mid ah sharafta iyo akhlaaqda nebiga sala allahu calayhi wasalam ibnu xajar allah kara la noqday wuxuu ku yidhi kitaabkiisa fatxulbaariga isagoo isdultaagaya mowqifka nebiga waxaa ku sugan sharafta habdhaqanka nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay wuxuu aaday dhanka cali si uu u raaligeliyo isagoo carada ka masaxaya uguna yeeraya kuunyadii laga soo qaaday xaaladdii uu ku sugnaa kumana canaanan carada uu ka carooday gabadhiisa oo mansilad saree saagtiisa ku lahayd tani ayaa waxaa laga qaadanayaa asbaabta udhimrinta xididka lagana taga canaantooda si loo xoojiyo jeceelkooda midda toddobaadii ugu dambaysa waa inaysan guryuhu ahayn kuwa ka maran mushaakilaadka qoyska maxaa yeelay taasi kama dhicin guryaha kuwa ugu sharafta badan uguna daayirsan oo ah guriga nebiga sala allahu calayhi wasalam khilaafka qoyska ayaa ah arrin dabiici ah balse waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo maareeyo lana fahmo asbaabaha keenay geesta kana la ismoogeysiiyo zallaadka dhacay cafiis iyo sabarna lagu dadaalo haddaba maxaan ugu baahi badannahay maanta inaan ka faa'iidaysanno oo aan weelayna duruusta ku jirta xadiidka istaaga baa turaabow waa mid kafaalo qaadaya inay tirtirayso khilaafka qoyska xaaladdooda horena ku soo celinaysa siina joogtaynaysa jaceylka ka dhexeeya
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول